wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa magaalada hargeysa ugu soo gabagabaysay shaqaalaha waaxda ganacsiga ee wasaaradda maaliyadda tababar kor loogu qaadayo aqoontooda waxaa ka qayb galay xiritaanka tababarka agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda somalilan maxamed xasan saleemaan ganacsatada somalilan iyo marti sharaf kale maxamed xasan saleemaan agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa ka warbixiyey tababarka wasaaradda horumarinta maaliyaddu waa wasaaradaha dee adeega bixiya dadkaynu adeegnaa shaqo u qabanaa kolley shaqadaasi waxay u baahan tahay uune inaynu si xirfadaysan oo aqoon le u fulino inta ugu badanna wasaaraddan waxay ku shaqaysaa waa sharciyo shaqo kasta ama tallaabo kasta aynu qabanaynaa waxay ku beysgaraysantahay sharci haddaynaan sharciyadaa si fiican u dabaqin ama aynaan si fiican u fahamsanayn dhib badan bay keenaysaa dadka laftooda iminka wacyigooda cashuureed kor buu kacay oo si fiican bay u yaqaanaan marka haddaynu marka wax layna weydiiyo sheegi weyna cashuurtaynu ka doonayno qodobka waajibinaya iyo sida ay tahay qofku inuu bixiyo dhib bay noqonaysaa kolley tababarkeenan wuxuu ka mid yahay uun si aynu ujeedadaa u fulino adeega iyo shaqada aynu dadka u hayno sidii aynu u wanaajin lahayn waa inaynu aqoon fiican u leenahay shuruucda iyo nidaamada aynu ku shaqayno kole tababarkii u dambeeyey noqon maayo tababaro kaloo fara badan baynu geli doonaa mar walba waxaa muhiim ahun inaynu aqoonta shaqaalaheena kor u qaadno si aynu taa kor ugu qaadano aynu tababaro badan yeelanaa inaguna dee ganacsatada laftooda cashuurna waa ka qaadnaa waana u adeegnaa waanaynu dhiirigelinaynaa in ganacsigoodu kobco uu kor u socdo si taasi labada aynu isu waafajino waa inaynu noqonaa un dad aqoon iyo karti iyo daacadnimo ku hubaysan aad baan idinku mahadnaqayaa tababarkan loo soo xiray shaqaalaha waaxda ganacsiga gaarka ah ee wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii ay u horumarin lahaayeen shaqooyinka ay u hayaan shacabka ku nool somalilan